gudoomiyaha degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maxamed amiin oo magaalada kismaayo kaga qayb galay shirka wadahadalka ee arrimaha u adeegista bulshada degmada afmadow iyo degmooyinka kale ee jubbaland ayaa hay-adaha dowladda ugu baaqay in ay si hufan ugu adeegaan bulshada ku nool degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maadaama maamulkii la daadejinayo federaalka uu soo daadejiyey gobolka stateka statekana wuxuu daadejinaya dowladaha hoose marka dowladaha hoose iyo stateka waa inay wada shaqayn leeyihiin oo wasaaraduhu ay waxay wada leeyihiin howlwadeyno u jooga mataqaanaa degmooyinka degmada marka ninka jooga ee wasaaradda wakiilka ama u ka socda howlwadeenka iyo waxay tahay iyo maamulku ka mid yahay inuu maamulku la shaqeeyo oo wada shaqayn ka dhexayso oo markuu ribood soo gudbinayo maamulka og yahay markii uu howl qabanayo maamulka og yahay maamulka haddii mataqaanaa ay jirto wasaaradaha qaar waxay waxyaala kadu- kala duwan ay bixiyaan howl kasta oo la shaqayntu inay socoto marka tan ugu weyn muhiimka ee maanta laga doonayo waxyaalaha gaadiska ah sidii loo sixi lahaa inay idinkana tala ku yeelataan wasaaradahana ay wixii hadda ka dambeeyo howsha wixii mataqaanaa gaadis ah ay buuxiyaan ulajeedada wata marka waxnoo faahfaahinaya wasiirka arrimaha gudaha